haashim aroornimadii hore ee saakay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay la wareegeen gacan ku-heynta deegaanka masagawaay oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa la wareegay deegaankaas kadib markii ay halkaasi isaga firxadeen askartii dowladda federaalka ciidanka ku sugnaa deegaanka masagawaay oo wadnaha farta ku hayay islamarkaana ka baqayay weeraro xoogan oo uga yimaada dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saakay waxay iyagoo aan xabad kush ka siinin isaga firxadeen deegaanka masagawaay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana la wareegay fariisimihii askarta dowladda federaalka iyo guud ahaan deegaanka markii ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la wareegeen masagawaay waxa ay halkaasi ku dileen mid ka mid a askarta dowladda federaalka oo ay ka carareen ciidamadii firxadka ahaa sidoo kale waxay mujaahidiinta al-shabaab nolosha ku qabteen askari kale oo ka tirsan isla dowladda federaalka waxaa intaa dheer in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab markii ay la wareegeen deegaanka masagawaay ay furteen dhammaan zaadkii iyo sahaydii askarta dowladda federaalka u tiilay saldhiggii ay ku lahaayeen deegaanka shalay ayay ahayd markii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegeen gacan ku-heynta deegaanka camaara ee koonfurta gobolka mudug ciidamada dowladda federaalka ayaa gelinkii dambe ee shalay isaga firxaday deegaanka camaara sababa la xiriira cabsi weyn oo ay ka qabeen weeraro uga yimaada dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab war rasmi ah oo shalay kasoo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu xaqiijiyey in ciidanka mujaahidiinta ay si buuxda ula wareegeen gacan ku-heynta deegaanka camaara ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bilihii janawari iyo febraayo la wareegay deegaanada caad shabeelow iyo qaycad oo ka wada tirsan gobolka mudug halkaasoo askarta dowladda federaalka iyo maleeshiyaad kale ay la wareegeen iyagoo taageero dhanka cirka ah ka helaya dowladda maraykanka tani ayaa ka dhigan qalqal aada u xoogan oo soo food saaray ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan furimaha wilaayaadka islaamiga ah ee galgaduud iyo mudug iyagoo qaar ka mid a deegaanada ay halkaasi kaga sugan yihiin askarta dowladda federaalka iminka laga dareemayo qoobgariir ay ka qaadeen firxadka ay sameynayaan askarta dowladda federaalka baqdinta iyo walwalka soo wajahay ciidamada dowladda federaalka ayaa laga dareemayaa dhammaan gobolada mudug galgaduud iyo shabeellaha dhexe waxaana la soconnaa in goboladaasi ay ka dhaceen dagaalo aada u qaraar oo dowladda federaalka looga dilay boqolaal askari arrinkaas oo dhabarjab iyo murugo ku ah dowladda federaalka maadaama ay dagaaladaasi ku weysay ciidamo ay in muddo ah usoo xashidinaysay si ay ula dagaalanto ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayaadkaas haddii aan intaa uga gudubno la wareegitaanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee deegaanada masagawa iyo camaara geesta kale waxa ay mujaahidiintu xalay saqdi dhexe madaafiic ku garaaceen xarumo ay dowladda federaalka ku leedahay gudaha magaalada muqdisho sida xarunta habar khadiijo oo ah taliska sirdoonka ee dowladda federaalka iyo xarunta golaha aqalka sare ee baarlamaanka dowladda ilaa iyo hadda lama xaqiijin inta uu la egyahay khasaaraha rasmiga ah ee dowladda federaalka kasoo gaaray duqeymahaasi xalay lagu beegsaday xarumaheeda isla muqdisho ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay howlgal qorshaysan oo ay ka fuliyeen xaafadda jidcakaaro ee degmada wadajir ee magaalada muqdisho waxa ay ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka askariga la dilay ayaa lagu magacaabi jiray cali maxamed nuur